kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij eediin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a roobka guga oo saameeyey qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kaamka sahan ee ku yaalla duleedka magaalada gaalkacyo maamulka degmada baardheere iyo guddiga horumarinta degmada oo dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo qurbajoogtaha ka soo jeeda gobolka gadow u baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha buundada degmadaasi iyo saameyn xooggan iyo dhibaatooyin shacabka ku nool gobolka hiiraan ka soo gaaray roob ka da'ay gobolkaasi dhegaystayaal haddii aan ku bilaabo roobka guga ayaa saameeyey qoysaska barakacayaasha ay ku nool kaamka sahan ee ku yaalla duleedka magaalada gaalkacyo gobolka mudug qaybo ka mid a waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay roobka guga waxa uuna saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinka barakac ee ku yaalla duleedka magaalada gaalkacyo fartuun cabdiraxmaan diini oo ku sugan gaalkacyo ayaa warbixintaa soo dirtay laba boqol iyo konton qoys oo ku nool deegaanka labadu hoos taga degma xeebeedka hobya ayaa waxay ka cabanayaan caafimaad iyo waxbarasho la-aan ka jirta halkaasi haawe cilmi cawaale waxay ka mid tahay dadka deegaanka labad waxay sheegtay inay sideed iyo toban sano ka hor soo degtay deegaankan ayadoo kasoo qaxday magaalo xeebeedka hobyo oo markaasi dhib ka dhacay waxay tiri qoyskaygu waxa uu ka kooban yahay sideed qof mana haysano caafimaad iyo waxbarasho toona hase yeeshee keligeen maahan oo waa baahi ay nala qabaan dadka deegaanka labad oo dhammi marka waa dareemi kartaa meel caafimaad iyo waxbarasho aan ka jirin siduu dadkeedu noqon karo waxay sheegtay inay qabaan baahiyo badan sida cunto la-aan caafimaad darro waxbarasho oo aan ka jirin iyo biyaha oo wasaqaysan baahida ugu weyn oo aan qabno horta wax la-aan baa jirta baahida ugu weyn waa cunto la-aan waxa weeye caafimaad darro maxay ahaytoy waxbarasho la-aan biyaha xaggooda xitaa way naga calowsan yihiin waxyaalahaas aa ugu daran gaajada ugu weyn waxbarasho la-aanta caafimaad la-aanta intaasoo dhan waa qabnaa waxaan u dirayaa hay-adaha caalamiga oo adduunka oo dadka maxay ahaytoy taakuleeya inay dhibaatooyinkaas waxay nooga qaban karaan ay nooga qabtaan sidoo kale waxay sheegtay inay nolosha qoyskeedu ku tiirsan yahay hal wiil oo badda u shaqo taga si uu usoo kalluumaysto kaasoo caqabado badani kala kulma sida inay baddu kacsan tahay ama uu wax kalluun ahba ka waayo hadda hal wiilaa shaqeeya shaqo ma leh badda waa marna waxbaa la helaa marna wax waa laga waayaa sanadkan ha usii darnaataba hay-adaha noo imaan jiray waanu u sheegnay laakiin anaga awood ahaan iskuma aanadayin sababtoo awood aan iskugu dayno iyo tabar aan iskugu dayna waxaan haysano midna male waxay tiri waan isku daynaa inaan helno baahiyaha aan qabno qaarkood sida caafimaadka iyo waxbarashada annagoo la wadaagayna hay-adaha samafalka hase yeeshee ma aanan helin cid wax nooga qabata xasan cali cilmi waa aabba haysta lix caruura waxa uu sheegay in ilmihiisa dhammaan waxbarasho u gaareen laakiinse ay ku nool yihiin deegaan waxbarasho iyo caafimaadtoona ka jirin waxa uu sheegay inay jiraan baahiyo badan sida in dadka deegaanku lahayn xoolo iyo beero toona beddelkeedana ay ku tiirsan yihiin badda oo ay ka kalluumaystaan
baahi horta waa jirtaa waana badantaa lama koobi karo meeshu waa magaalo xeebad weeye xoolo baadiye iyo beero midna kuma xiriirsana dadka jooga waa kalluumaysato markii baddaas xirantaana xaalkoodu caadima dabkooda uu dansan yahay markii furantaana dabkooda wuu shidan yahay iyadoo baahidaas gaarka ay jirto waxaa u sii dheer waxbarasho la-aan iyo caafimaad la-aan labadaba kama jiraan waxa uu sheegay inay dhacdo badfuran taasoo saameyn ku yeelata nolosha sababtuna ay tahay in dabku ka dimo mararka qaar intaasna waxaa u sii dheer caafimaad iyo waxbarasho oo aan ka jirin deegaanka waxa uu yidhi maahan markii ugu horreysay oo aan ka cabanayno baahida caafimaad iyo waxbarasho la-aantan haysata hase yeeshee ma aanan arag cid cid nooga jawaabta annaguna malihin tabarteeda oo waxba kama qaban karno geed dheer iyo geed gaaban baa u fuulnay waxbarasho iyo caafimaad inaan helno dowlad kasta iyo haddii ilaahay ku ron yahay iyo hay-ado kasta oo samafala waana weynay hadda ka hor inayna soo gaarta ilaahay ma aqbalay wax jawaab oo rasmi oo daba nagu soo laabtay ama nagu qabtay ma jira dhowr jeer cawasho gudbinay oo mar aan ahayn oo laba aan ahayn oo saddex aan ahayn baa nooca ka cabanayna caafimaad la-aan iyo iskuul waxbarasho la-aan cid hadda ka hor noo timid ama nagala wadaagtana ma jiraan cabdikariin cabdulaahi cali waa guddoomiye ku-xigeenka deegaanka labadoo soddon kilomitir u jirta degmada hobyo waxa uu sheegay in la aas-aasay deegaankaani ilaa kacaankii dowladii maxamed siyaad barre waxauu sheegay in dhammaan baahiyaha ay ka cabanayaan dadka deegaanku yihiin kuwa ka jira halkaasi sida hoyla-aan cunayari caafimaad darro waxbarasho la-aan waxa uu yidhi dadka laba degani ma lahan ganacsato xoolo dhaqato beeraaley toona oo oo waa kalluumaysato un keliya waxaase usii dheer intaasi baahiyahaas aasiya sida cunayari hooyla-aan biyaha oo wasaqaysan iyo caafimaad darro iyo waxbarasho oo aan ka jirin deegaanka baahiyaha ka jira way kala badan yihiin waa fara badan yihiin baahiyaha ka jira waxaa ka mid ah cuntayari iyo hoyla-aan waxbarasho la-aan iyo caafimaad daro oo gargaarka cunto bixinta ama lacag bixinta waana waxbaa nagala qabteen boqolkiiba sagaashan xiliyo badan xiliyo aan la helin waa jirtaa laakiin caafimaad darada iyo iyo waxbarasho la-aanta cid wax nagala qabatay hadda kahor ma jirto
ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray cid walba oo wax kala qaban karta dhammaan baahiyaha ay qabaan dadka deegaanka labad walaahi waa garanaysaa meel saxaro ah oo dabayl ah oo bad ku furan tahay oo hooygeedu buush yahay marbuu iska kala cararaa waa adigu aad waxay rabtaa in laga tabaabashaysto laga adkaysto oo ninkii haddii loo adkeeyo ninkii baca heli kara ninkii waxa udhisi guryeyn kara gurye udhisi kara ninkii barsa siin kara kulley waa meel dabayli ku furan tahay oo xagaa joogto badna ah dadka wali bilaadanka way garanaya waa foora oo kale meel saxaraha camal oo kale hana laga soo gaaro caafimaad darro waxna kaga qabto waxbarasho la-aanta hooyo xumada guryahan degana waa buushash iyo haddii la ku ranyaa cuntada
fartuun cabdiraxmaan diini wadaaga mahadsanid fartuun maamulka degmada baardheere iyo guddiga horumarinta degmada ayaa dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo qurbajoogta kasoo jeeda gobolka gado ugu baaqay ka qayb qaadashada dhismaha buuntada buuntada degmada baardheere ee gobolka gado ayaa waxa ay ku burburtay roobabkii daadadka watay ee ka da-ay gobolkaasi meelo ka mid a waxaana taasi ay keentay in isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada baardheere ay saameyn xoogan ku yeelato wariyaha sooma ee gobolka gado axmed cumar saalixi ayaa warbixintan soo diray mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa waxay isla qireen sida ay lagamarmaanka u tahay dhismaha buundada iyo baahida loo qabo waxayna codsi baaqa u jeediyeen dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedka jubbaland iyo qurbajoogta ka soo jeeda gobolka gedo iyo weliba kuwa soomaaliyeed ka qayb qaadashada buundada baar dheere oo ku duntay roobabkii cuslaa iyo daadadkii khasaaraha badan geystay elniino dabayaaqadii sanadkii hore xilli laga cabsi qabo inay da-aan robab fatahaado wata oo saameyn ku yeesha nolosha dadka iyo deegaanka qaar ka mid ah guddiga horumarinta degmada baardheere ayaa sheegay burburka buundada duntay in ay ka soo wareegatay ilaa muddo shan bilood waxayna sheegeen in ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka deegaanka iyadoo xilligan cabsi xoogan laga qabo robabka da-ayo iyo digniinaha soo baxaya ee daadadka in ay xaaladda ay ugu sii dari doonto nabadoon faarax reguhaad oo ah guddoomiyaha guddiga horumarinta iyo nabadoon saleemaan dheere oo xubinka guddiga ayaa waxa ay sheegeen in hoosu dhac xoogan uu ku yimid dhaqaalihii soo geliyey degmada lixdan boqolkiiba mana muuqato ayay yidhaahdeen ifafaalo lagu dhisiyo buundada marka laga reebo dhaqaale ay iska soo ururiyeen qurbajoogta ka soo jeeda gobolka gedo oo u baahan in la mideeyo sida ay sheegeen
oo ay ku mideeyaan dhaqaalihii ohio colombos islamarkaasna ay ku bilaabaan degmada baardheere insha allahu tacaala arrintaas inaan maanta taageerno oo dadka jaaliyadda ah meel kastay joogaan sida qolada ingiriiska oo maaragtay iyaguna dadaallo wado minneabolis oo minnesoto ohio colombos dhammaan dadkaas maaragtay dibadaha jiro sida nairobi dadaalladay u sameeyeen dadka walaalahada buundooyinka ay ka go'een annagoo maaragtay inaan maanta taageero u samayno ooan u hambalyayno oon u ducayno oo dadaalka ay sameeyaan aan ugu ducayno insha allahu tacaala kulankanaga ujeedkiisu sidaasuu ku aadan yahay waxaan leenahay dadaalka aad samayseen waa dadaal xaqiiqatan aad loogu farxo waa dadaal aad ka danqanaysaan dadka deegaanka maaragtay beel ahaanna aad ka soo jeedaan iyo gurmadka aad samayseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin keliya arrinta aad samayseen oo lasii dhammaystiraa dhiman oo arrintaasoo ah isugeynta lacagaha aad midayseen islamarkaasna aad maaragtay hal meela isugu keentaan islamarkaasna aad noo soo dirtaan dad guddiyo oo maaragtay arrintaas nagala shaqeeya hadduu laa yidhaahdo annaguna deegaan ahaan insha allahu tacaala dadaaladaas wixii aan kaga qayb qaadan lahayn deegaan ahaan maaragtay waa lagu howlan yahay jaalidiyahaas oo go'aankii ka dhaqaaqeen tallaabaqaadkii isuubiyeen aad iyo aad ahaan dhowaan maandhaaba odayaasha degmadunena oo nuuquladanqadeen xaqiiqada jirta oo lafdhabarkii bundada ahayd sidii oo maanaha unku danqadeen oo haddana ka midoobeen iniyoo dhaqaalihii meelinska jeeyaan taasna eediyada ah siraabtun waluna laxkoobo koromee farxaddaqan gudoomiyaha maamulka degmada baardhere ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland iyo qurbajoogta soomaaliyeed inay u istaagaan dibudhiska buundada baardhere oo muhiimad gaar u leh dadka deegaanka iyo gobolkaba dhismaha buundada ayaa lagu qiimeeyey lacag dhan ilaa sagaal milyan oo dollar ayuu sheegay in dadka deegaanka aysan awood u lahayn bixinta lacagahaasi lagu dhisiyo buundada kulankeenan maanta inta wuxuu ku saabsan yahay ugu horreyn waa mahadcelin aan u mahadcelinayno qurbajoogta soomaaliyeed gaar ahaan qurbajoogta reer jubbaland reer gedo reer baardheer guud ahaan qof kasta oo qayb ka ah dadaalada ka socda dalka dibaddiisa waxaan idinkaga mahad celinaynaa dadaalada aad wadaan oo ku aadan sidii aad qaaraan ugu ururin lahaydeen saamaynta ka dhalatay musiibadii fatahaadda elnino oo ay ugu horeysa buundada weyn ee degmada baardheere waa idinka mahad celinaynaa shaqooyinkaas iyo dadaaladaas aad wadaan waxaanan idinku dhiirigelinaynaa inkana codsanan inaad xoojisaan insha allahu howlahaas waxaan arkayay oo maalmahan aan la soconay oo xiriire aan wada samaynayn akhyaarta xagga joogtay annagaba inaad dadaallo wadeen dib u habayn dadaallo midayn oo dhanka dhaqaalaha ururiseen ah oga dabqateen waa wax laydinkaga baahnaa waajib ah inaad sii xoojisaan marka dadaalkaas dhaqaalaha qurbaha qaybihiisa kala duwan oo dalalka dibadda lagu ururiyo oo dadka soomaaliyeed oo deegaankan ka dabqaday ururiyeen in lamadeen codsanaynaa sida haddaba aan tusaalaha aan ugu soo qaadanayn walaalaha reer colombos ohio annagana waxaad ogaanaysaan dadaallaan wadnaa abaabulaan noo socda qaaran ururin baa wadnaa insha allahu tacaala meel fiican buuna noo marayaa oo farxad leh waxaan rajaynaynaa annaga oo dhaqaalo badan u ururinay oo hawsha u taagan in aad nala soo xiriirtaan dhaqaalihii sii oo diyaarsan aad soo habaysaan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bulshada baarer waxaan farayaa oon ka codsanayaa oo aan moogtahay u sheegaynaa inay isku tashtaan dalka isku talsi in lagu dhisaa la rabaa
si kastaba ahaatee buundada baardheer oo la dhisay sanadka markuuha kunsagaalboqoltobaataniosideedii ayaa gebi ahaanba waxay ku duntay robabkii iyo fatahaddii uu sameeyey webiga jubba horaantii bishii noofembar ee sanadkii lasoo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasina waxaa aad u adkaaday nolosha dadka deegaanka iyo gobolkaba axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baardheere markaana dhegaystayaal saameyn xooggan iyo dhibaatooyin ayaa shacabka ka soo gaaray fatahaadda iyo daadadka roobka ee ku dhuftay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay roob xoogan ee guga ayaa halkaas ka da-ay waxa uuna keenay in boqolaal qoys ay ka barakacaan kuwo kalena hadda cabsi ay wajahayaan shukri baryare oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa warbixintaa soo dirtay saameyn taban ayay shacabka ku yeesheen roobabkii mihigaanka ahaa ee ka da-ay deegaanada iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan intooda badan roobabka oo ahaa kuwa aad u xoogan ayaa waxay saameyn ku yeesheen goobaha danta guud oo ay ka mid yihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne oo qaarkood dad shacab ah ku go-doomeen qeybo kamid ah xaafada kooshin gaar ahaan laanta kutimbo ee magaalada beledweyne oo dadka degan ay aada uga cabanayaan wadooyinka oo ay biyo fariisteen oo xaafadaas qeybo kamid a aan lasoo geli karin lagana bixi karin sidoo kale roobabka ayaa meelaha ay saameynta taban ku yeesheen waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne oo markasta uu roob da-o xirma shacabka magaalada ayaana dhibaato xoogan ku qaba iyadoo inta badan dadka ay ka duulaan garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka kale ee dalka sida magaalada gurceel cismaan faarax cabdi oo kamida bulshada beledweyne ayaa sheegay inay saameynta roobabka ee xiray garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne ay isaga iyo labaatan qof oo kale ay ku kalifeen inay tagaan magaalada gurceel ee gobolka galgaduud si ay diyaarad uga sii raacaan iyagoo kusii wajahnaa muqdisho cismaan ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ay ka mareen in ay masaafo dheer u galaan gobol kale si ay diyaarad uga raacaan iyadoo ay aada u burbursan tahay wadada dheer ee isku xirta beledweyne iyo gurceel sidoo kale waxauu sheegay inay dhibaatooyin badan la kulmeen oo ay kamid tahay in garoonka diyaaradaha ee magaalada gurceel uusan lahayn maqaayada wax lagu cuno iyo goobo wanaagsan oo lagu nasto
waxaan ka mid ahay dadka ka baxay magaalada beledweyne ee guurceel u tegay in diyaarad ay ka raacaan maxaa yeelay magaalada beledweyne roobab ayaa ka daayay isbuucii haddii u dambeeyey waxaa jiro dad sidaasoo kale oo magaalada muqdisho ugu baahan arrimo deg deg ah annagoo ilaa dhowr qofooda waxaan ka baxnay magaalada beledweyne oo ilaa gurceel aan u soconnay gaari aan qaadanay jidka beledweyne ilaa gurceelna boqol shan iyo labaatan kilomitr oo isku jiraa marka waxaad dareemeysaa marka masaafada halkaas loo aadayo weliba gurceel markaad tagto iyo garoonka halka uu ku yaalo waxaa kaloo udhexeysa shan iyo toban kilomitr marka xataa garoonkii markaad tagtid malahan soo dhoweyn malahan meelo lagu nasto dadkay ku nastaan ilaa diyaaraddu ay ka imaaneysay annagoo aada u badneen garoonka dhinacyadiisii hareerihiisa ayaanu taagneen ilaa markii dambe xilli dambe meesha aynu kasoo baxnay magaalada beledweyne marka dhibaatadeeda iska badan oo garoonkeeda ayaa waxa uu yahay markii uu roobka yimaadoo kale malahan meel laga duulo xaafadaha magaalada beledweyne ayaa sidoo kale aada looga dareemayaa saameynta roobabka waxaana jira qeybo kamid a xaafada kooshin gaar ahaan laanta ku tiimbo oo wadooyinka waaweyn ee xaafadaas ay fariisteen biyo aada u badan shacabka degan ayaana dalbanaya in laga caawiyo sidii biyahaas looga saari lahaa wadooyinka loona carir buuxin lahaa maadaama ay dhibaato weyn ku qabaan iyadoo ay sababeen in aan meelaha qaar ee kamid a xaafada kooshin gaar ahaan laanta ku tiimbo aysan gawaarida soo geli karin xaafadahaas kana bixi karin dadka lugeynayana ay ku dhibtoodaan sidoo kalena ay uga cabsanayaan in caruurtu ay ku dhacaan biyahaasi tirada badan hindi cali xasan waxay ka mid tahay dadka xaafadaasi waxayna barnaamijka wadaag la wadaagtay dhibaatooyinka ay ku qabaan biyaha xaafadaha horyaala ee aadka u badan iyada oo dalbatay in cid kasta oo ka caawin karta ay ka kaalmeeyaan sidii ay u heli lahaayeen wadooyin nadiif ah waxaan cabasho ka nahay biyahan go'toonka aan ku nahay tabarna aan u weynay wax noogu yimaado oo ama haayade ama dowlada ama haddana la kuu diiday wax kaloo hadda waxgalmale aan weyna intaasaan cabasho ka nahay inuu buurka ugaaska oo meelo badan kasoo go'ay oo nagu soo go'ay oo godadkaad arto waaweyn ay ka dilaacsan yihiin biyuhu inta aanan u bixi karinoo go'toon nagu yihiin intana aanan u bixi karinoo go'toon nagu yihiin meel kaloo dhabahoon leenaho ka baxnan ayna jirin annaguna aanan tabarweyno dadka tabareeda aan nahay intaasaan ka cabanaynaa waxaan ka codsanaynaa wax alaal wixii wax noo geli karo ama wax noo qaban karo inay noo qabtaan oo biyahaas ama naga xiri karo ama naga dhisi karo oo waddaan ku baxna aan leenahay godadkaas naga xiri karo nagu soo goosto guryihii naga duminaa sanad walba guryaha waa dhisnaa guryihii naga dumiyaan muxuu ahaay dad hadda tabar waxaan mana guryahan ka qaar hadda wadaas dunsan marka wax walba oo ama hay'ad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama waxgarad ha noqoto intii wax naga qaban kartaan u baahanaa inay wax nooga qabtaan waxay noogu hayaan ilmaha nooga dhacaa annakaa meelaan ka marra weyne shalay hadda mahan daraad markay saan ka badnaa laba cunugaa nooga dhacday ayakoo ilaahay amarkiisa ooyinaa dad islaam nooga soo qabteen marka ilmo dhowri karto ciyaal waad artay udlaha inta layska furay naga galayaan ilmihii biyihii naga tiimbanayaan wax kasta ayaa ka imaan karo cudur waa leeyihiinoo wasaq iyo waxaana dhex yaalo lalabihiiyo iyo muxuu ahayd wasaqe mahadsanid shukri intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka ah dowladda soomaaliya ma u wajahday si loo baahnaa sugidda amniga guud ee dalka haddaba dhegaystina la wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidin